bismillahi raxmaani raxiim shalay heshiiskiisa halkacyo ee lagu saxiixay ee ka koobnaa afarta qodob oo prime ministerka iyo labada madaxweyne puntland iyo galmudug iyo madaxweynaha goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed madaxweyne shariif xasan iyo sheekh axmed madoobe ay goobjoogayaalka ahaayeen oo dadka soomaaliyeed ay aada runtii usoo dhaweeyeen saakay halkiisii labaad ee shaqada iyadoo loo ballansan yahay si ayaan bara ah habada u bilowdeen ilaahay mahadiis dadaal aada u badan oo la bixiyey habadihii wakti waa socdeen laakiin waa la istaajiyey prime ministerka iyo madaxweyneyaashiiba runtii maanta dhan dadaal aada u badan baa la waday markii ugu dambeysana makribadan aan kula hadlayo waxaa lagu guulaystay goobtii maanta dhibaatada ugu badan ay ka dhacday in prime ministerka wakti uu hogaaminayo oo isugu yimaadeen madaxweyne gaas iyo madaxweyne guuleed wan gartay iyo madaxweyne axmed madoobe iyo wasiirka cadaaladda oo dhankaas kala jiray iyo madaxhageenadii jubbaland iyo galmudug iyo wufuud tiro badan oo runtii samajeclaha ah meeshaas waa la isku soo dhaarsaday meeshaan mudugna dhaarta iyo waxaa kaloo iyadana muhim ah xilehe waana la isku xilfuray oo waxaa la yidhi ninkii ka laabtaday hadda ka dambeeya in oo asaga eeda iyo mas-uuliyadda iyo khayr daradeedaba qaado wan gartay runtii marka wax yara waa yara simbiririxdeen laakiin dadaal aada u badan baa la galay maantay insha allahuna berri haddii ilaa yidhaahdo caawa ilaa caawa ciidamadii aan kala gurno iyo subaxii berrina ay gaalkacyo nabad noqoto insha allah wan gartay marka maxaa keenay heshiiskii shalay curdinka ahaa ee shalay la gaadhayba inuu sidaa yar shaqaaqada u bilaabmi karto ahayd wixii lagu joojinayay
heshiisku runtii ma burburin oo dadkii heshiiska galay iyo mas-uuliyiintu diyaar bay ahaayeen intaa waa wada hadlayeen laakiin de waad ka garan kartaa intaan ciidamada la kala qaadin ciidamadu maadaama ay meel isugu jireen intii aan qorsheyneynin kala qaadistooda iyo qola walba meesha la geyn lahaa unbaa xoogaa shaqaaqaha u bilaabatay qolo walbana qolada kale ay ku eedeysay laakiin waxaa muhimkaa waxay tahay eedeynta ma aha meesha waa mas-uuliyadda meeshaan dadkii soomaaliyeed ee magaaladan gaalkacyo magaalo aada u weyn oo runtii rug ganacsi ah oo khayr aada u badan leh dadkeedii inay quraacyada hoostiisana wax la aqbali karo maahan marka runtii mas-uuliyiintu aad bay u dadaaleen arrintaa dee ciidamada aan ku sheegay oo kala qaadideedu bilowgeedu ay shaqadu ka yara daahdaba ay ka dhacday haddii ilaa yidhaahdo caawo iyo wixina waa kala furaynaa meeshii dibsi maanta ka dhacdana dee madaxweyneyaasha iyagaa tegay mar kale ay ballan qaadeen wan gartay wasiir heshiisku ma burburin laakiin farsamadii aa naga yara alaacatay laakiin waa hadda waa toosin marka wixii dhacay yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya sida hadalkaagaad sheegtay mas-uuliyadda meesha taallaa tidhi yaa mas-uuliyadda yeelanaya mas-uuliyadda intii habadaysaa qaadaysa dabca haddaan dhinac kale kaa weydiye dooda ugu badan meesha waa ognaho arrinteeda waa xasaasi dagaal baa dhacay gurmud badan oo dee miisaanka la eg ayaad ku joogtaan oo dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyadii iyo dad kaleba ka kooban waxaase la sheegayaa marka horeba heshiiskani inuu dusha ahaayo gundhiga ama meesha khilaafku ahaa aan la abaarin taasina ay horseeday in mar kale shaqaaqadu dhacdo dadka doodaas qaba maxaad ku qancinaysaa maya maya heshiiska haddaad akriseen heshiisku dabcan reer nabada looma tali waaye heshiiska qaybtiisa koowaad waa in nabad laga dhigaa dhulka ita labaadna waxaa jira in la xaliyaa ku xigta marka dee dhulkii oo nabad ahayn iyadoo qoryo afka isu saaran yihiin maxaa arrinta dhaliyey iyo xaggee aheyd iyo baaritaankaas tirada badan le ma jirin in xabadda la joojiyo ciidanka la kala qaado qodobka koowaad aan weli maraynaa qof walbao soomaaliyeedna in nabadu dhacdo waa u danaynaya waana rabaa qoladiina idaacaduhuna inaad khayrka sheegtaan oo dadka nabadda u sheegtaana la rabaa dadka heshiis ma rabin inaad tiraahdaan qofkan heshiis raba wuxuu ka helaya sheegtaana la rabaa heshiiska waa rabeen ayagaa ku yimid rabitaankooda annaguna dawladdii soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadii walaalaha ahaa ee jubbaland iyo koonfur galbeed iyo dad kaloo soomaaliyeed oo culamo iyo oqaal iyo wax walba leh yaa soo gurmaday prime ministerkii dalka u fadhiya magaalada gaalkacyo wax ku dhow sideed maalmood garoowe iyo cadaadana u tegey nabadda cid walba waa dhalinaysaa waana mahadsantiin wan gartay maxaad xal aada u sheegi lahay dadku dhegeysanaya a ugu muhiimsan waa in niyadda laisu wanaajiyo dadka soomaaliyeed magaaladan olaad waa taqaanay nabaday qaadatay nabadda inaan dadejisano oon ciyoon qaadano intaan wiilal badan iyo gabdho badan oo naga dhiman oo waayeel badan aanaan barakicinin unbaa fiican aan isleeyahay